بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إحنا كنا حشرني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر قصة دناد عن كقال لنا إن شاء الله تبارك وتعالى قضوا كتمناد وأرانيا بيان ما تضمنت قصة يوسف من الحيل المشروعة waxaynu ku dhex jirnay qisatu yuusuf qeybtii saddexaad baynu ku dhex jirnay marka casharkan waxa aynu ku khulaasaynaynaa waxyaalihii uu sameeyey yuusuf calayhi salaam waxaynu ugu dambeysay inuu banyaamiin la haray oo waxa weeye ay u suurta gashay inuu banyaamiin la haray haddaba xiyalka uu sameeyey iyo ma maxay tahay xiyalku maxaa bannaan maxaanse bannaanayn ayaynu insha allahu tabaaraka watacaala eegeynaa marka marka hore waxaynu eegeynaa bal xiyalka uu sameeyey eh, yuusuf calayhi salaam waxa uu tilmaamaa ibn alqayim aljawsi raximahu allahu tacaala waxa uu tilmaamay qisatu yuusuf calayhi salaam inay ku sugan tahay duruub min anwaaci alxiyal almashruuca ee anwaac min anwaaci alxiyal almashruuca inay ku sugan tahay waa tacriifin doonaa xiyalka iyo anwaacdiisaba laakiin horta bal waxyaalaha uu sameeyey baynu eegeynaa awalan marka ugu horeysa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii koowaad oo wiilashu u yimaadeen walaalihiisa wuu soo dhoweeyey ee, mana u muujin haba yaraatee wax xumaana iyo in ay macnaha dareemaan inuu dhibaato u qabo iyaguna ma dareemin si caadiya oo diyaafo ah oo soo dhoweyna ayuu maaragtay u qaabilay marka waa macnaha waa idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim macnaha nimankii shala dhibaato yolata u geystay sabirkiisa iyo dulqaadkiisa waxa uu ku qaabilay weji wanaagsan soo dhoweyn wanaag uu sameeyey arrintaasi marka waa xiyal uu doonayo inuu ku gaaro mowqifka uu doonayo inuu gaaro oo wuxuu hiigsanayaa meel adag inuu gaaro oo walaalkiina ay keenaan waxa weeye hadhowna sabab u noqoto in aabbihii iyo hooyadii iyo kulli yimaadaan idan marka xeelad buu samaynayaa oo xiyal buu samaynayaa isla markiiba markuu arkay hadduu odhan lahaa milmo yacquub baa tihiin haa ninkii aa dhibaatada ku samayseen baan ahay oo maanta la dagaalami lahaa haddii waxba uma hirgaleen oo waxa weeye asbaabahan wanaagsana uu gaaro oo dhan ma gaareen sidaa daraaddeed buu marka xeelad sameeyey uu soo dhoweeyey oo marti qaaday oo sharfay oo wanaag oo dhan u sameeyey waa isaga odhanaya alaa tarawna annii awfi lkeela wa ana khayru lmunsiliin marka wanaag oo dhan buu u sameeyey si ay u aaminaan oo waxa weeye ayna marnaba uga shakiyin marka labaad waxa uu sameeyey waxa weeye wiilashiisii buu amray ijcaluu bidaacatahum fii rixaalihim lacallahum yacrifuuna ida inqalabuu ilaa ahlihim lacallahum yarjicuun wuxuu sameeyey dhaqaalihii ay wateen waxay doonaanba ha noqotee bidaacadii ay wateen lacag iyo wixii la mida ayuu eh, ka qaaday weelkoodii buu haddana u dhexgeliyey alaabtoodii rarkoodii u dhexgeliyey si ay hadhow u soo noqdaan oo u dareemaan bal wanaagga loo sameeyey markay ku noqdaan ehelkoodii waa iyaga marka markay noqdeen oo aabbahood la hadleen oo uu ka diiday waatan allaa yidhi walamaa fataxuu mataacahum wajaduu bidaacatahum ruddat ilayhim qaaluu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaacatunaa ruddat ilayna ma jeeda macnaha waxay ku sii dhiirigelinaysaa marka inay soo noqdaan waayo waxay leeyihiin wanaagga dadka noocaasa noo galay oo bidaacadeenna inoo soo celiyey oo si jirta noo sharfay nin laga maarmi kara maaha inagu celiya aynu haddana wanaag soo helo wanamiiru ahlana aynu ahalkeenna xoolo u keena raashine marka waa macnaha silsilad isku xiran oo oo yuusuf samaynayo si uu u soo celiyo waa xeelad marka waana wax mashruuca saasuu samaynayaa kabacdi markay soo noqdeen oo waxa weeye markii saddexaad ay yimaadeen markii ay soo noqdeenna xeelad kaloo haddana sameeyey waxay idhahdeen culummadu koob iyo tobankaa nin oo isla socda hal mar intuu guri wada geeyey ma dhihin halkaa wada seexda waayo hadduu hal meel wada seexiyo haddee walaalkii ma heli karo si uu sirtii uga dhaadhiciyo oo u sheego xaqiiqadii laakiin wuxuu yidhi labalaba isku raaca laba walba qol ha gasho laba walba meel ha seexdeen labalaba u seexda banyaamiin markaa dee ma haysta labo waa koob iyo toban labalaba ma noqon karaan hadda waayahay marka aniga ninkaan hayla seexdo anaa u heliyeelaya haye waaya waa aaminee ninkii saasuu marka xeeladaasu isticmaalay bay yidhaahdeen oo uu markaa banyaamiinna ku soo dhowaystay oo markaa arrintii oo dhan u sheegay oo ka dhaadhiciyey oo soo dhiseen takhdiidkan ah sidii biri markay baxayaan loola hari lahaa banyaamiin waa xeelad hadduuna xiyalkaa samaynin uma suurto gasheen hadduu banyaamiin walaalihii dhexda kaga jiro hadde suurtagal uma aha inuu waxa weye kala soo dhex baxo marka xeelad buu isticmaalay iyo sababtii uu ku heli lahaa walaalkiis oo wax uga dhaadhicin lahaa waa kan u sheegaya odhanaya innii ana akhuuka falaa tabta'is bimaa kaanuu yacmaluun uu ka dhaadhiciyey ha waxaa kaloo iyadana xeelad kale ah oo xeeladda afraad macnaha walaalki inuusan arrintii ka qarin oo hadduu walaalkii inta ka qariyo haddana waxa weeye suwaac almelik uu dhex geliyo waxay noqon lahayd fadeexo oo walaalkiina waa inkiri lahaa halkaana dhibaataa bilaaban lahayd ee marka hore walaalkiisna ka dhaadhiciyey baa la yidhi oo wuxuu yidhi sidaasaan samaynayaa xeeladaasaan samaynayaa la soco oo waxay isku istifaaqeen marka ha markaasuu sidaas oo waxa weeye ka dhaadhiciyey wa ha kabacdi markaasuu waxa weeye jacala siqaayata fii raxli akhiih walaalkiis waxa weeye ayuu maaragtay alaabtiisii dhex geli xeeladda kale uu sameeyey waxay tahay isla markiiba iyagoo jooga meeshoodii oo gurigiisii jooga kuma uu dhegin ee markuu aanbabixiyey oo waxay ay magaaladii ka baxeen oo ay safar noqdeen oo ay aanbabixeen oo isagii ka tageen ayuu ka daba diray waxa weye mid dhawaaqaya waa xeelad laftigeedu oo waxa weye markii ugu horreysaba iyagoo meeshii jooga hadduu ku dhegi lahaa waxay noqon lahayd arrintu shaki baa imaan lahaa laakiin waa u aamusay markay aanbabixeen koob iyo tobankoodiiba banyaamiinna raacay ayay markaa wuxuu ka daba diray fa adana mu'adinun ayatuha alciiru inakum lasaariquun jooga baa layidhi waa la joojiyey waa xeelad waa uu samaynaya asbaab uu maraya weeye markii haddana tan ku xigta waxa uu sameeyey markay caddeeyeen oo yidhaahdeen ma aanu waxa ma aanu xadin ha tallaahi laqad calimtum maa ji'naa linufsida fi lardi wamaa kunaa saariqiin waxa uu markaas sameeyey haddii uu odhan lahaa maya waa xaddeen oo ilaa o ilaa waad xaddeen waanayda baaraynaa waanayda xukumaynaa hadduu odhan lahaa uma suurto gasheen inuu la haro banyaamiin idan xeelad kaluu sameeyey marka maadaama uu og yahay iyaga diintooda waxa ay ku bannaan oo xukumkii diintoodu garanayaa markaasuu wuxuu yidhi iyagiiba u bandhigay famaa jazaa'uhu in kuntum kaadibiin maxaynu ku maxaad ku abaalmarinaysaan haddii waxa weye aada been sheegtaan abaalmarintiinnu waa maxay noo sheega idinku xukuma annagaa idin xukumayna ma u dhihin oo ma uu saas ma dhihin waayo wuxuu og yahay waa tan allah marka dambe odhanayo maa kaana liyaakhuda akhaahu fii diini ilmelik ilaa insha allah idan haddii uu markaas isagu xukumi lahaa hadde xukum waan la harayaa ma oran karo ee waa inuu markaa inta la gargaraaco oo weelkii laga qaado la sii daayo waay oo markaas dee way kaxaysanayaan idan marka waxa uu yidhi famaa jazaauhu in kuntum kaadibiin haddii aad been sheegaysaan ma oran been baad sheegaysaan laakiin hadday dhacdo inaad been sheegtaan oo laydaka helo tuugadii alaabtii maxay noqonaysaa abaalmarintu iyagii baa xukumay markaa ha jazaauhu man wujida fii raxlihi fahuwa jazaauhu iyagii baa xukumay oo qofku hadduu isagu afkiisa isku xukumo iyo inaad adigu xukuntid waa kala adag tahay adaa isxukumay weeye meel aa ka noqotid ma leh oo waxa weeye waa iqraar adigaa qiray weeye abaa wixii aad sheegtay baa lagugu abaalmarinayaa marka ha taasna waa xeelad uu u sameeyey waay xeeladda kale uu sameeyey waxay tahay markuu marka go-aankii ka qaatay oo ark oo laysla waafaqay in saa lagu abaalmarinayo oo la yidhi ninkii aad weelkaagii ka heshid ayaad la haraysaa laysku itifaaqay ayuu markaa fa bada'a biowciyatihim baaritaan buu bilaabay kama bilaabin marka isla markaba ratigii walaalkii kama uu bilaabin ee wuxuu ka bilaabay kuwii kale fa bada'a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiih uma istakhrajaha min wicaa'i akhriih min wicaa'i akhiih markuu ninkaani baaray oo tobankoodii kala baaray oo daalay kii ugu dambeeyaa laga helay dadkii oo dhan marka waxay is odhanayaan haddee ninkaani marka ma ogeyn sababto hadduu og yahay muxuu u daalay oo intaasoo awr u baaray isla markaba ku og yahay muu kala soo baxo ma lagu tuhmi kara marka halkaa marka waa xeelad uu isticmaalay laakiin wuu awooday marka horeba inuu kala soo baxo laakiin wuxuu diiday inay tuhmo meesha timaado xiyal buu u sameeyey iyo inay arrintaa meesha marnaba aan tuhmad imaanin halkaas ayuu qararay marka waxaa kaloo marka iyadana saynu soo ishaarnay walaalkii arrinta waa la ogyahay waa xeelad ay soo dhiseen iyo nadaam ay soo dejiyeen weye ha waana arrin sharci oo mashruuc ah oo sidaa u sameeyey oo wixaasoo dhan diintiisay ku bannaayeen waayo ilaahay waxau yidhi kadaalika kidnaa liyuusufa saasaanu ugu dabarnay yuusuf inuu walaalkii la haro maa kaana liyaakuda akhaahu fii diin ilmelik maujeeda halkaas ayuu xeeladaasu isticmaalay marka xeeladda kaleo isticmaalay waxay tahay markay arrintii saa u caddaatay ayay waxay yidhaahdeen qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarahaa yuusuf fii nafsi sabir iyo dulqaad iyo xeelad buu sameeyey hadduu isla markiiba odhan lahaa qarxin lahaa odhan lahaa beentiin weeye yuusuf wax ma xadin oo adiga yuusuf maxaa ku ogeysay ma yuusuf baa taqaanaa wa bal fa asarahaa waa qarsaday khaladka ay ka galeen intuu qarsaday buu u aamusa oo naftiisa uu markaa waxa weeye yidhi antum sharu makaana wallahu aclam yaa tasifuun halkaasuu maray marka waxaa kaloo iyadana xeelada ugu dambayntii markay weydiisteen oo yidhaahdeen yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiira fakhud axadanaa makaana markay yidhaahdeen ma waran ma qaadanayno ma yeelayno oo macnaha ma uu tusin weji xumo iyo dagaal midna ma tusin qaala macaad allah ilaahay baan ka magan gallay inaanu dulmi samayno waana runtiisoo dee dulmi inuu sameeyo ilahay buu ka magan galay oo waxa weye dulmina ma samaynayo ee arrintan walaalkiina ma dulmayo kuwa kalena dulmin mayo ee waa arrin takhdiida oo isagii walaalka kusoo heshiiyeen marka qaala macaad allah an naahuda ilaa ma wajadnaa mataacana cindahu inaa idan la daalimuun halkaasuu maray marka idan waxaasoo dhan waa xiyal marka haddaba marka waxaynu kusoo khulaasaynaynaa alxiyal maxay maxay tahay xiyal horta xiyalka waxaa la yidhaahdaa waa xaqaagii inaad heshid adigoo aan qofna dulmiyaynin toos waxaagii uma qaadan kadhid waxaagii toos uma qaadan kadhid laakiin waxaad rabtaa inaad dariiqo u soo martid aan la dareemin oo dariiqa sharciya aad soo martid oo markaas aad waxaagii ku heshid adoon dagaal gelin adoon eh, dhib samayn inaad xeelad samaysid oo waxa weeye aad markaas waxaadii ku qaadan kadhid sidaa yuusuf sameeyey oo kale walaalkii dagaal uma gelin laakiin wuxuu rabay inuu walaalkii la haro waana isku itifaaqeen xaq buuna u leeyahay waayo nimankan waa nimankii dulminayay isagii walaalkiisa inuu marka walaalkii kala haro laakiin xeelad uu soo maro oo xiyalkaa uu sameeyey markaa haddaba wuxuu yidhahdaa ibnuqayim raximahullah alxiyalu halaathatu anwaac xiyalku waxay u qaybsamaan saddex arrimood alxiyal mashruuca oo waxa weeye mathalan eh, waa wanaag waa min afdal alacmaal bay ka mid tahay buu leeyahy waa matalan dacwaad rabtaa inaad dadkii gaarsiisid waxaad eegaysaa sida ku habboon dariiqaa u soo maraysid matalan qof baa rabtaa inaad xaq gaarsiisid oo wixii u sheegtid waxaad og tahay qofkaana inuusan adiga kaa qaadanayn qof kalaad u soo dirtay oo ka soo dhaadhicisay oo u soo martay hadhow markaa qofkaa sidii halkaa loogu soo marayey uu xaqi aqbalay markaa waa waa waa mashruuc waa wax wanaagsan waay waana bannaanta midda labaad waxa weeye waa alxiyal almubaaxa waa intaa uu maray yuusuf walaalka xaqiisii inuu gaaro waa xe- xeelad bannaan oo waxa uu ku gaaray weeye waana u bannaantaha waa meesha fuqahaduna ay ka qaateen qofka haddii xaqaagii uu kaa qabo matalan qof baa waxa weeye lacag kaa qaba waad ka soo qaadan weyday waa ku siin waaye kuma oggola muddaa ka soo wareegtay maalintii dambe ayaa lacaguu leeyahay gacantaada soo gasha intaad waxaagii ka goosatid ayaad wixii baaqigaa siinaysa haddii intaadii ay ka yartahay oo baaqi jirin ah hadda adaaba wada qaadanaya ama raalli ha ku noqdo ama yu ku ku noqon waayo xaqaagii baa gacantaada soo galay waa xeelad mashruuca oo waxa weeye bannaan oo mubaaxa weeye ilaa in adigu iska cafido iska daysid mooye xiyalka tan saddexaad waxa weeye waa mamnuuca waa xaaraam weeye waa midii yahuuddu ay sameeyeen waxaana weeye waa inaad ku xalaashanaysid wax allah xarimay ama rasuulku xarimay dariiqan inaad rabtid inaad u martid oo ku xalaashatid matalan yahuud nebigu waa nacladay Nacla- eh, lacana allahu li- eh, lacnatullahi cala alyahuudi wanasaara buu yidhi lacana allahu alyahuuda wanasaara in allaha lamaa xarama markuu allah ka xarimay shuxuuma al- eh, eh, eh, ghanam waxa weeye eh, iyo lo'da iyo markii baruurti laga xarimay ilaahay markuu ka xarimay shuxuumka barida iyo baruurta iyo laga xarimay jamaluuha waa shiileen wa baacuu waa iibiyeen markaa subagii fa akaluu thamanaha lacagtii bay cuneen markaa waxay annagu baruurtii maanu cunine hadda waa iibinay lacag baan cunnay waa xeelad weeye waana xaaraam waayo iyagoo baruurtii cunay oo kale la mid tahay lacagtii hadday cuneen waa cunteen waay hadduu marka qofku maanta yidhaahdo anugu khamri baan gadayaa cuni cabi maya khamrigii waan gadayaa lacagtii baan cunayaa waa xaaraam weeye waa xeeladaasoo kale wey wax bannaana maaha sidoo kale waxaa la mida wax badan waxyaalaha muslimiintu isticmaalaan waxyaalaha la yidhahda maxlalka nin baa xaaskiisii furaya saddexdii baa ka dhammaatay markaasuu nin kale la heshiinaya leeyahay inta ii guursatid oo ii furtid aan ku noqdo markaa waa xiyal aan bannaanayn weeye oo nebiguna waa nacladay calayhi salaatu wasalaam almuxallal walmuxallala lahu labada waa nacladay oo waxa weeye kan loo xalaalaynayo iyo kan xalaalaynayo xalaal ma jirtee xiyalka samayn labada waa nalcday oo nebigu waa nacladay wax bannaana maa ataysulmustacaar ayuu nebigu ku tilmaamay wax bannaan maaha idan marka halkaa waxaa ka garanaynaa marka inaan bannaanayn waxaa ka mid a dad badan ayaa ribada xiyal u sameeya oo waxa weye laalaab u soo mara oo beecal ciina iyo waxa weye waxaasoo dhan xiyal weeye wax bannaanna maaha qofku waa inuu bannaanka ka maraa idan marka khulaasatul qowl eh, xiyalku waa nooca waxaa la mida marka xiyalka haddii la yidhaahdo xiyal iyo haddii la yidhaahda khidaac iyo haddii la yidhaahda makri iyo haddii la yidhaahda maaragtay eh, eh, khiyaanada kulli waa isa soo hoos galaan waxaa qaacidada laakiin lagu kala saaraya waxay tahay waxaad u maraysid oo u socotid hadday wax xalaala tahayn oo kuu bannaanna dariiqaad martay sabab buu noqonaya waa ku bannaanaanaya haddii waxaad u socotid xaaraam tahayna oo kaa xaaraam tahayna ilaahay rasuulka xarimeenna dariiqaad u martay xaaraam buu noqonayaa oo wax bannaan maaha khulaasadu intaa ayay ku ku imaanaysaa ee markaa ama khidaac eh alxarbu khidca meeshuu nabigu ka yiri oo kale oo jihaadka khidca la sameeyaa marka khidaacuna asalkiisu waa saas oo kale waa qofkii aan ku dareemin inaad u samaysay dhagar oo waxa weye markaas aad dantii aa lahayd ka gaadhid ayaa la yidhaahdaa calaa kulli xaal marka intaa iyo ka badanba culummadu kutubta fiqiga kaga hadlaan wax bana eh, wax ba- eh, qaybna waa bannaan tahay qaybna ma bannaana dariiqada sharciga haddaad ku gaarisidna waa bannaan tahay wasiiladii waayo waxay yidhahdaan culummadu alwasaa'il lahaa axkaamu alghaayaat marka ghaayada aad u socotid baa la eegayaa hadday wax bannaan tahay wasiiladaa martay way ku bannaanaanaysaa oo mashruuca haddii kale oo ghaayadu xaaraam tahayna ma kuu bannaanaanayso marka insha allah intaas ayaan kusoo koobayaa wallahu aclamu billahi towfiiq